bsmi اllahi الرaxmn الraxim alxamdu llh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacalى baabu ma jaءa ma yustaxab عalayhi اlfطaar baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a yimid maa yustaxabbu waxaa la sunneeyo al iftaaru calayhi in lagu afuro shayga waxaa in lagu afuraa la sunneeyo wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu abuu ciisa xadahanaa moxamed bnu cumara bni caliyin almuqadamiy qaala xadahanaa saciidu bnu caamirin qaala xadahanaa shucbatu can cabdilcaziizi bni suhayb can anas bni malikin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man wajada tamran falyuftir calayhi timir qofkii helo ha ku afuro waman laa qofkaan helinna falyuftir calaa maa-in biyo ha ku afuro fa ina almaaa tahuur biyuhu iyagu waxaa weeyaan wax wax dahiriyo ayb qaala wfi lbaabi can salmaana bni caamir qaala xadiidu anasin xadiidka anas laa naclamu axadan ma ogin buu yidhi qof rawaahu can shucbata midla haada sidan oo kale uga wariyey ma ogin gayra saciid bni caamir maahan wa huwa xadiidu gayru maxfuud waana xadiid maxfuud aan ahayn yani mukhaalafaa ku jirto dad ka hiqaysan buu isagu khilaafay walaa naclamu lahu aslan mana ogin buu yidhi asal uma ogin min xadiidi cabdilcasiis bni suhayb can anas isagoo ah yacni xadiidkan oo min xadiidi cabdilcasiis bni suhayb can anas oo sidan ahna maba jiraba maba oginba ayb marka yacni xadiidu cabdilcasiis can anas midkan hadda uu saciid bnu caamir shucba kaga warinayo ma aha ayb waqad rawaa asxaabu shucbata hada alxadiida ardadii shucbana xadiidkan bay wariyeen can shucbata bay ka wariyeen can caasimin alaxwal can xafsata ibnati siriin can arabaab can salmaana bni caamirin can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam wahada kan ayaana asaxu min xadiidi saciid bni caamir ka asaxsan yani mukhaalafadani waxay tahay saciid bnu caamir can shucbata wuxuu ka dhigay xadiidka can cabdilcasiiz bni suhayb can anas ayb xadiidkii sidaasuu ka dhigay kanuuna keenay marka uu wariyey ee ardada shucba saciid bnu caamir wixii aan ahayn inta kale xadiidka waxay ku wariyeen sanad ka duwan midkan oo xadiidkan marka xadiid cabdilcasiis ibni suhayb maba ahano shucba wuxuu ka warinayaa caasim ibnu sulaymaan alaxwal caasimna xafsata bint siriin xafsana alrabaab ayay ka warinaysaa can salmaana bni caamir marka waa xadiidka min musnadi salmaana bni caamir sanadkan marka waa qalad saciidaana qaladka marka keenay oo isagaa marka yacni qalad ahaan u wariyey wownana soo maray xadiidkaas haddaa xasuusantihi kitaabu zakaahu nagu soo maray lix boqol lixdan iyo afar xadiidka lix boqol lixdan iyo afar feeri isku tarqiim maahan kan iyo kan marka baabku wuxuu noqonayaa ayb waa baabu maa jaaa fi sadaqati calaa di lqaraabati baabu maa jaaa fi sadaqati calaa di lqaraabati wuxuu yidhi xadahanaa qutaybatu qaala xadahanaa sufyaan ibnu cuyayna can caasim alaxwal can xafsata binti siriin can arabaab can camiha salmaan yablugu bihi nabiya sal l slam qaal idaa afطara axadukum falyuftir calaa tamrin marka xadiidka saxdiisa kan waay marka sanadkan waay ayb marka shucba iyo waxaa siman ibnu cuyayna yaa siman weliba waa sii wadayo wuxuu yidhi whakada rawaa sufyaan thawriyu can caasim can xafsata binti siriin can الrabaab can camiha salmaan bni caamir can الnabiy sal ا l slam naxw hada اlxadiid ibnu cuyayna iyo thawri can caasim alaxwal can xafsata binti siriin can الrabaab can salmaan iyay ka dhigeen shucbana can caasim can xafsata can salmaan walam yadkur fiihi can الrabaab waa tii uu yidhi xadiidu sufyaan athawriy wabni cuyayna asaxu xaggaas markaan joognay khilaafkaas wuxuu ka dhexeeyey shucba iyo laba sufyaan halkanna khilaafka wuxuu ka dhexeeyaa saciid bnu caamir oo ardadii shucba ka mida iyo ardadii kaleo shucba ayib marka xadiidka kaasuu ahaa marka saciid wuxuu ka dhigay isaga min xadiidi cabdilcasiiz bni suhayb albunani can anas mana jirto sidaasi ma aha qaala wabnu cawnin yaquulu afan wahada asaxu min xadiidi saciid bni caamir wahakada rawow can shucbata can caasim can xafsata ibnati siriin can salmaana bni caamirna ardadii shucba xadiidkan waa u wariyeen kan waa soo marnay waa khilaafkii oo shucba iyo labada sufyaan ka dhexeeyey rabaab ma lagu daraya ma sameya ayb wlam ydkur fiihi shucbatu can الrabaab ma sheegin wاصaxiixu ma rawaa sufyaan الthawriyu wabnu cuyaynata wagayru waaxidi can caasimin اlaxwal can xafsata binti siriin can الrabaab can salmaana bni caamir waa intii horeu ku celiyey un intan dambana ayb rabaabna marka waxay ahayd iyada wuxuu yihi maqbuulatun ayb oo iyadaa waxaa ku jiray xoogaa war ku jiray qaala wbnu cawn yaquulu ibnu cawn wuxuu dhahayaa can ummi raa'ix binti sulayc can salmaana bni caamir wاrabaabu hiya um raa'ix waa isla iyada ayib marka xadiidku wuxuu ka rabaa sidaas kaloo u ansaxay sidaana wuxuu tilmaamayaa waxa lagu afurayaa in lagu afura ay sunno tahay waa timir ayb qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan saciid bnu caamir feri saciid bnu caamir ayb qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun qala can sufyaana can caasimin alaxwal xaa waxadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abuu mucaawiyah can caasimin alaxwal can xafsata binti siriin can الrabaab can salmaana bni caamirin الdabiy can الnabiy sal l slama qaal meeqa mutaabaco keene hadda abuu mucaawiya can caasim sufyaan can caasim sufyaan thawri waay kan kan waa thawri wakiic ka warinaya wakiic haddii uu yidhaha sufyaan waa thawri iyo sufyaanu bnu cuyayna oon soo marnay marka sufyaanu bnu cuyayna iyo sufyaanu thawri iyo abuu mucaawiya moxamed bnu khaasim kulli xafsa binti siriin ay gelinayaan xadiidka ayib waayahay qaala idaa aftara axadukum midkiin hadduu afurayo falyuftir calaa tamrin ha ku afuro fain lam yajid hadduunan helaynin falyuftir calaa maa'in biyaha ku afuro fainahu dahuurun qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix waa kan marka ayb midkan ma aha isaga leanna ibnu maaji keliya u wariyey waa saciid bnu caamir addubaci abu muxamed albasriyu hiqatun saalixun wa qaala abu xaatim rubamaa wahim waa min owhaamihi marka kanaab ka mid ayb intaasaan ka rabnay ayb kelimaadkan marka oo jarxiga ama tacdiilka kutubtan ku qoran istiqraa iyo taqasi iyo tatabuc badan iyo diqaa ku jirta aada u fara badan ayb ragga qaar rubamaa wahim kuwo yuqdiu kathiiran baa la leeyahay kuwo waxba lama dhahayo hiqatun habtun xaafid baa la leeyahay marka waxay samaynayaan iyaga dabdiga qofka dabdigiisana see lagu ogaadaana in loo ban loo lagu barbar dhigo dadka xufaadda ah haddii uu sida badan xufaadda waafaqaayo waa ninkaa daabit waay haddii laakiin uunan waafaqaynin maya hadduu marar waafaqayo mararna waxyaabahaasay wax ku fiirinaya muqadamada muslimna waa sheegayaa muslim muqadamada waa ku sheegay ayb qaala alimaamu abuu ciisa xadaanaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdurazaq wa huwa bnu hamaam qaala ahbaranaa jacfar bnu sulaymaan can haabiti can anas bni maliki qaal kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu ahaa yufdiru inuu ku afuraayo inuu afurayo qabla an yusalliya intuunan tukanin ka hor calaa rudabaatin rudabaat timiro oo rudab ah waa timirta qoyan markaa yacni iyada aan heer tamar weli gaarin fain lam takun rudabaatun fain lam tuujad haddaan la helin rudabaatun rudabaat fatumeyraatun ayuu yufdiru ku afurayo timiro yaryar fain lam takun tumayraatun xasaa xasawaatin minmaa biyo ayuu markaa yacnii sacabo biyo ah ayuu markaa kabanayu cabaye qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidu xasanu gariib madbuucada oo fu-aad cabdulbaaqi waxay leedahay iyada qaala abuu ciisa waruwiya ana rasuula allahi sal l salam kaana yufdiru fi shitaa'i calaa tamaraat wa fi sayfi cala almaa waxyaabahaasuu kusii daray faqradaasna markaa kuma soo aroorin makhduudaadka sharaxa ciraaqi iyo mubaarak fuuri tuxfaha tuxfatulxawadiga midna kuma soo aroorin midindhiga idinka intaas ayb fuaad cabdulbaaqi dabcadiisa qaala baabu maa jaءa ana alfitra yowma tufdiruun waladxaa yowma tudaxuun baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa ku yimid ana alfitra afurku yowma tufdiruun waa maalinta aada afuraysaan idinka muslimiinta ah waaladxaana yowma tudaxuun yani baabkan wuxuu ka rabaa maalinta la ciidaye la afurayo iyo maalmaha la soomaayo iyo waa sida ay dadka u soomaan badankiis dadka marka meeshaa jooga soonkuna waa shicaar afurka laga afurayana waa shicaar shicaarkuna hal qof ma muujin karo waa dadka inuu la soomo lana afuro qofka qaala alimaamu abuu ciisa xadaanaa moxamed bnu ismaaciil wahuwa albukhaariyu qala xadaanaa ibrahim bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu hiqat qala xadaanaa isxaaq bnu jacfar bni muxamed wa isxaaq ibnu jacfar bni muxamed bni caliy bni lxuseyn bni caliy bni abi aalib ayb alhaashimiy saduuqun rawaa lahu albukhaariyu fi juzi lqira'a wtirmidiy wbnu maaja qala xadaanii cabdulahi bnu jacfar wahuwa almuharamiyu ama almahramiyu abu muxamed almadaniyu laysa bihi ba'sun muslim iyo asxaabu sunan alarbaca ayaa ka wariyaan bukhaarina tacliiq ayuu uga wariyaan can cuhmaana bni muxammadin alakhnasiy huwa saduuqun lahu awhaam rawaa lahu asxaabu sunan alarbaca can almaqburiyi wahuwa saciid bnu abi saciid almaqburiy can abi hurayrata ana nabiya sal l slama qaal alsawmu yowma tasuumuun soonka waa maalinta aada soomaysaan waalfitru afuritaankuna yowma tufdiruun waa maalinta aada afuraysaan waaladxaa udxiyaduna yowma ciiduladxaadana yowma tudaxuun waa maalinta aada udxiyada qalanaysaan ayb qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidu gariibu xasan wa fasara bacdu ahli lcilmi hada alxadiid xadiidkii isagaa marka fasiraya wuxuu leeyahay ahlucilmiga qaarkood baa xadiidkan fasiray faqaala bacdigaa wuxuu yidhi inamaa macnaa haadaa kan macnihiisu wuxuu yahay assawmu soonka iyo walfidru afurka waqtiga laga afurayo laga ciidayo soonka maca aljamaacati waay jamaacada macooda wa cudmi nnaas iyo dadka badigooda yani dadka aada la nooshahay magaalada aada joogto badankood waqtigay afurayaan iyo adigana afuraysaa waqtiga ay soonka bilaabaanna waad la bilaabaysaa dadka aad la nooshahay adiga magaaladan marka hadday ciidayso masjid ama labo aynan ciidin ama ay soonkii bilaabeen dhowr masjid aynan bilaabin amaba in dadkii laga hor bilaabo oo yacni soonkii iyagiioo dadkii aan bishii iyo ar arkin in la yidhaahdo meel hebelaa laga arkay ee adigii kaligaa aada soonto ama dhowr idinkoo ah aada soontaan ma wanaagsano waxaa ka fiican khilaaf la-aanta oo dadkaas marka muslinkaas ee aada dhex joogtid inaad soonkiina la muujiso ciiddiina aada la muujiso waa shicaar ile waxaane ayb wuxuu marka inaan siyaasad laga dhigin ama aan laga dhigin kooxaysigan diiniga diineed oo dadku ay diinta ku kala tagtageen iyo isnacaybkii ka dhashay maahan inuu soonkii iyo shacaa'irtii islaamka inuu saameeyo ma aha in la geliyaana waa khalad iyadii baaba qalad ahayd awalba kala tagaanin haddana kala taga shumigiisa waxaa ka mid a cibaadaadkan waaweyn dadkii islama samaynayaan nacaybka ay isnacayaan darteed ayb qaala baabu maa jaءa ida aqbala alleylu waadbara الnahaaru faqad afطara الsaa'im baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid idaa aqbala alleylu habeenku hadduu soo qaabilo wa adbara annahaaru maalinkiina ou jeesto faqad afdara saa'imu ninkii soomanaa waa afur galay yani afdara ay dakhala fi liftaar waay macnaheedu waqtigii afurka ayuu galay waay ee waa afuray hadda maaha waqtigii la afurayay waa la galay waay qala xadaثna haaruun bnu isxaaq alhamdaniyu huwa abulqasim alkuufiyu saduuq rawaa lahu albukhariyu fi juزءi اlqira'ة wالtirmidiyu wالnasaئiyu wbnu maajة qala xadaثna cabdaة bnu sulayman can hishaam bni curwata can abihi can caasim bni cumar cumar bn اlkhaطaabaa dhalay wa caasim bnu cumar bni اlkhaطaab wulida fi xayaati الnabiy sal ا slam nabiga oo nool ayaa la dhalay can cumara bni اlkhadaab qaala qaala rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu yidhi idaa aqbala alleylu habeenku hadduu soo jeesto wa adbara nahaaru maalinkiina uu dabajeediyo ou tago waqaabat ishamsu qoraxdiina la waayo oo ay yacnii dhacdo ayb riwaayo waqarabat ishamsu bay leedahay midana waqaabat yacnii aan la arkin faqad afdarta waad afur gashay haddaba marka waqaabat ishamsu culammadu waxay yidhaahdaan fiihi ishaaratun ilaa taxqiiqi aliqbaali waalidbaar maalintii waa jeesatay habeenkii waa soo jeestay maxaa lagu garan karaa mararka qaar waxaa dhici karto daruur inay timaado oy qoraxdiiba qariso oo mugdi iyo dhulkii uu noqdo markaa mugdi mugdigaasina weli qorax ma dhicin wuxuu ku yimid un daruur qoraxdii qarisay unbaa keentay bis taasoo kale marka ma loo afurayaa maya waqaabati shams waa taxqiiq marka iqbaalka iyo idbaarka waxaa lagu hubinayaa oo lagu xaqiijin karaa inay qoraxda dhacdo walidaalika marka waqarabati shamsu jumlo aada muhiim u ah w ayb oo haddaynan marka qoraxdii dhicin mugdi la arka laakiin mugdigan kii habeenkii waayo la dhihi maayo saa darteedna waa la afurayaa sidaa ma la dhahayo ayb haddii marka ay dhacdo qofku inuu afuro isagoo isdhahayo qoraxdii waa dhacday dabadeedna uu ogaado inaynan qoraxdii dhicin muxuu noqonayaa marka soonkiisii mase qalaynayaa wuu qallaynayaa maalinta inta ka dhimanna waa af haysanayaa maalintaana waa inuu soo qalleeyaa leanna maxaa yeelay al slu baqaau nahaar soonaa lagu jiray maalinaa lagu jiray al aslu baqaau nahaar haddii adiga marka ijtihaadkaagu qaldamay way dhacday waqtigii asxaabta waa la su-aalay marka asmaa binti abi bakar inay aheedaan filayaa may hishaam ibnu curwa ayuu ahaa ma la qalleeyey ayaa la yidhi markaasuu yidhi qado miyaa laga maarmaayo qado miyaa laga maarmayaa buu yidhi marka in la qalleeyey tusaysaa marka ayb waxaa ka duwan marka habeen baa lagu jiray waxba uma kala caddaanin waxbuu cunay shakibuu wax ku cunay iyo iyadoon weli wax u kala caddaanin midaas iyadaa alaslu baqaau lleyl waaye markaas al aslu baqaau lleyl weeyaan ilaa maalintu ka caddaato haddii marka intuu wax cuno ay u caddaatay waqtigou cunay inay maalin ahaydna akharu saxaaba waa soo celinaya ay leeyihiin soonka saxaabada badankooda waa hadday u caddaato wa laakiin haddaanay caddaanin alaslu baqaau lleyl asalkiisoo isaga soconaya marka ayb waqaabat ishamsu qoraxdiina ay dhacdo faqad afdarta waad afur gashay ay faqad dakalta fii waqti اlfitri ayb marka waxaa lagaa rabaa inaad wax cunto ood soonkii jebisa qala wfi lbaabi can ibni abi wfa waabi sacdin اlkhayr nusaha qaar waxaa ku dhacay wa abi saciidin اlkhudri laba nusqaa sidaa dhigayso badanaa laakiin nusqooyinka waxay dhigayaan wa abi sacdin اlkhayr see ku tal idinka maxaa idin yaalan abu saciidin اlkhudri abu saciid mase abu sacd abu saciid bis wa abi sacdin اlkhayr qaala alimaamu abu ciisa xadiidu cumara xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi tacjiili اlifطaar afurka dedejintiisa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثanaa bundaar huwa mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdالرaحman bn mahdiy can sufyaana whuwa الthawriy can abi xaazim xaa abu xaazim marka waa salamaة bnu dinaar qaala waأkhbaranaa abu mصcabi qira'aة can malik bn anas can abi xaazimi can sahl bni sacdin sanadka marka wxuu isaga soo dhacayaa abu xaazim markaay taxwiilka samaynayaan badanaa meeshau ka kan dambe uga soo dhacayay taxwiilka ka sameeyaan xada ay ku qoraan ayb labada sanadna midkan dambea caali ah laanna midkan dambe tirmidi iyo beyna tirmidiyi wa beyna abi xaasim labaa u dhaxayso abu muscab azubayri iyo malik midkan kale laakiin bundaar cabdiraxmaan bnu mahdi sufyaan can sahli bni sacdin qaala qaala rasuulu llahi sal ll ly slam laa yazaalu nnaasu dadka ka tegi maayaan bikhayrin inay ku sugan yihiin maa cajalu lfitra intay afurka dedejinayaan ayb intay afurka dedejinayaan khayr ka zuuli maayaan ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanaya afurka dadejintiisu inay sunno tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa sunanka inaan la fududaysanin leanna maxaa yeelay haddii shaygan oo sunno ah ummaddii uu khayr u keenayo dee wax sunnada nebiga ka mida ama waajib ha ahaato ama sunna ha ahaato inaan la fududaysanin oo lagu dadaalaa oo aan la dhihin waxaan maxaa ka macnaa a sunno waayo inaan la dhihin maraatibta laakiin shayga in la bartaa waa fiican tahay sunno miyaa waajib miyaa in la kala gartaa way wanaagsan tahay iyada ibnu xajar wuxuu yidhi xadiidkan markuu tacliiqinayey bukhaari wuu warinaa xadiidkan zamankan wuxuu aad uga cawday waqtigiisa afurkiina in la daahinaayo oo ilaa xidiguhu soo baxaan ama mugdigu aad u soo bato yay dadka ku afurayaan suxuurtiina waa hormarinaya oo waxay samaynayaan waqti imsaak aad u tiro badan meeshii marka sunnadu ay ahayd in aad loogu dhoweeyo fajarka ma samaynayaan markaasuu yidhi walidaalika qallat fiihim lbarakatu barakadii khayrkii waa ku yaraaday yii saas darteed mukhaalafadan darteed ayb qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wabni cabaas wacaaishata waanas bni malik qaala xadiidu sahli bni sacdin xadiidu xasanu صaxiix wahuwa aladii اkhtaarahu ahlu اlcilmi waa kay doorteen min asxaabi الnabiy sal ا l slam wagayrihim istaxabuu tacjiila alfitri ayay sunneeyeen oo bihi yaquulu shaaficiyu waaxmadu waisxaaq qaala xadaanaa isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadaana alwaliid bnu muslim can alwsaaciy can qurata bni cabdiraxmaan huwa quratu bnu cabdiraxmaan bni xaywiil almacaafiriy almisriy saduuqun lahu manaakiir can الzuhriyi can abi salma huwa abu salamata bn cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam qaala allahu caza wajala axabu cibaadii ilaya addoomadeyda kuwa loogu jacayl badan yahay agteydu acjaluhum fitran waa kan ugu degdeg kuwa ugu dedejin badan firan xagga afurka kuwa ugu degdeg badan xagga afurka ayb ninkaa marka xadiidka quratu bnu cabdiraxmaankan ayaa ku jiro manaakiir buuna leeyahay xadiidkan laakiin kii horaaba xoojin karo qaala xadaanaa cabdullahi bn cabdiraxmaan wahuwa daarimiyu qaala akhbaranaa abu caasim wa abulmugiira can ilwsaaciyi naxwuhu ayb can ilwsaaciyi can qurata ila akhirihi marka midan dambe maxay taraysaana waxay taraysaa alwaliid bnu muslim isagu inkastoo uu hiqa yahay ilaa anahu yudallisu tadliisa taswiyati tadliiskii haddana marka wuxuu ku warinayaa can ilwsaaciyi buu leeyahay haddana sheekhiisii owsaacina can ayuu dhahayaa marka ninka taswiyada sameeyana ugu yaraan waxaa laga rabaa isaguna inuu an yusarixa bisamaac wa shaykhuhuna an yusarixa bisamaac labadaa dabaqo waa in samaacu ku cadyahay ninka taswiyada sameeya waa tadliisu taswiyada ninka samaynaya isaguna sidaas waa waliid bnu muslim marka riwaayadan dambe waxay taraysaa abuu caasim iyo abulmugiira ayaa mutaabiceeyey isaga idan xadiidka ma lagu cilayn kara tadliisulwaliid marka ila mutaabacaa jirte quraa laakiin markasta ku jiro lagu cilayn karaa qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa abu mucaawiya can ilacmash can cumaarata bni cumayr wahuwa ataymiyu hiqatu habtun rawaa lahu asxaabu lkutub sita can abi caiyata huwa abu caطiya malik bnu caamir alhamdaniy hiqat qaala dakaltu ana wamasruuqu calى caaishata anigii masruuqa caaishow galnay faqulnaa yaa uma almu'miniin rajulaani min asxaabi muxamadi sala اllahu alayhi wasalam laba nin oo asxaabta nebiga ka mida axaduhumaa yucajilu lifطaar midkood afurkou dedejiyaa wa yucajilu salaata salaadana waa dedejiyaa walaakharu ka kalena yuakhiru liftaara afurkuu dib u dhigaa wa yuakhiru salaata salaadana waa daahiyaa waa daahiyaadu marka waa ku salaadii u hormariyaa qaalat salaadii buu marka afurka ka hormarinayaa waana dheeraynayaa marka qaalat waxay tidhi ayuhumaa yucajilu liftaara wa yucajilu salaa yani kee salaada afurkana dedejiyo salaadana awalul waqtiga ka tukado qulnaa waxaan nidhi cabdullaahi bni mascuud qaalat waxay tidhi haakadaa sanaca rasuulu llahi sal l salam nebigu sidan buu sameeyey walaakharu ka kalena abuu muusa buu ahaa yani kan afurka daahinaya salaadana daahinaya abuu muusa weyaan ayb xadiidka muslim ayaa wariyey abu daawuud nasaa-i sidoo kale imaam axmedna fii musnadihi qaala wa abuu caطiyata ismuhu maliku bnu abi caamir alhamdaaniy wa yuqaalu maliku bnu caamir alhamdaaniyuna waa layihaha wahuwa asaxu maaliku bnu caamirka ayaa asaxnimo badan qaala baabu maa jaءa fi taakhiiri suxuur suxuurta daahinteeda waxaa ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa yaxya bnu muusa wa huwa albalqiyu laqabuhu khat hiqat rawaa lahu lbukhaariyu abu daawuud wاtirmidiyu wاnasaa'iyu qaala xadaanaa abu daawuud aلطayaalisiyu qaala xadaanaa hishaamun اdastuwaa'iy can qataadata can anas bni maliki can zayd bni haabit qaala tasaxarnaa maca anabiy sal l slam nebigaan la suxuurannay uma qumnaa ila salaati salaadaan u kacnay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi kam kaana qadru daaka intaa qadarkeedu imisow ahaa qaala wuxuu yidhi qadru khamsiina aaya konton aayadood intii laga akhriyo marka konton aayadood oo aan dheerdheerayn waay aadna u gaagaabnayn oo dhexdhexaada qiraa'a aan deg deg ahayn oo boobsiisna ahayn murattal aadana aan ahayn ibnu xajar sidaas ku dabdiyey iyaga marka suxuurtoodii iyo aadaankii fajarku ku dhalanaya intaas u dhexaysay waxay ku tusayan marka suxuurta in la taakhiiriyey oo aada loo daahiyey mar haddii suxuurtii iyo aadaankiiba konton aayad oo dhexdhexaada intii laga akhriyay ay u dhexayso qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa wakiicun can hishaamin binaxwihi ila anahu qaala qadru qiraa'ati hamsiina aaya xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa in acmaasha wax lagu cabiran karo konton aayadood intii laga akriyo waa qiyaas carabtu marka caadadeeda waxay ahayd afcaasha iyo acmaasha iyo shaqooyinkay wax ku qiyaasan jireen waxaa lagu leeyahay maalan waxaasay waxaas waxaa u dhexeeyo qadra maa tunxaru juzuur jazuur hal intii laga qalo yaa u dhexaysay bay leeyihiin intaa waxaa u dhexeeya fuwaaqu naaqa hal intii laga maalo haddana inta inta gaaxato mar labaad yani maalista loo celinaya inta u dhexayso siyaalkaasay wax u calaamaystaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya saxaabada cibaadadooda leanna qur-aan hadday wax ku qiyaasanayaan dad qur-aan akhris badan inay ahaayeenay ku tuseen nin kasta oo garanaa qadar khamsiina aaya dad marka qur-aankii bannaanka ka joogo ma aynan ahayn ayb qaala wafi lbaabi can xudayfa xadiidkan xudayfa marka ishkaaloo wataa xadiid xudayfa wuxuu leeyahay taabiciga intaan soo suxuurtay yaan masaajidka usoo socday masaajidkaan usoo socday xudayfaan gurigiisa maray markaasuu yidhi kaalay waa suxuuranaynaa waa soo suxuurtay yaan yidhi maya waa kaalay markaas wuxuu yidhi waa suxuurannay waa la aqimay ka bacdina iqaamada marka iyo aadaanka aadaanka horeyso uma markaasa waxaan ku idhi de sidan ka waran markaasu wuxuu yidhi weli qoraxdii ma soo bixin marka see xadiidkaas marka ishkaalkaas ku jiro iyo kan see loo jamcinaa marka daxaawi yaad moodaa inuu guroon yahay daxaawi isaga wuxuu yidhi waxay ahayd qabla nusuuli wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri aayaddaa intaynan soo degin ka horay ahayduu yidhi xadiidka qisada xudayfa aayaddaa markay soo degtayna sidaasaa sugnaatay xadiidkan zayd bnu thaabitna taas sida ugu fiican saas waay cayni iyo isaga ibnu xajar laftiisa waxay leeyihiin waxaa lagu xambaarayaa tacadud marna yani xudayfa xadiidka nebigoo weliba u kor yeelay marka taaratanna inuu konton aayadood u dhexayn jirtay taaratanna sidaan xudayfe inay ahayd saasay dhahayaan laakiin aayadda min alfajri gadaalay weliba kasoo degtay min alfajridaas bayaanka marka soonkiina fajarka kadib iyadoo uu dhashay qofkiio og inuu wax cunaa ma banaana wax badan marka aahaarahaas iyo waxaa dhigayo xudayfat bnulyamaan yani ibnu xajaran ujeeda amaa isaga xadiidka dhahayo idaa samica axadukum nnidaaa midkiin hadduu aadaanka maqlo wal inaaw fii bayna yadayhi weelkuna oo hortiis u yaallo falyaqdi minhu xaajatahu xaajadiisa ha ka guto waxay leeyihiin culimada waxay macnaha xadiidkaas wuxuu yahay aadaanka la sheegaya waa aadaanu lwal bidaliili xadiidka oo qisa yacnii saxiixa ku sugan ina bilaalan yuadinu bileylin fakuluu washrabuu xataa yuadina bnu ummi maktuub ina bilaalan yuadinu bileylin labada xadiid marka waa laysku fasiraa buu leeyahay alimaamu nawowi majmuuca ama waxaa lagu xambaarayaa buu leeyahay qofka isaga shaki ku jiro oo isleh marka waagu amausanba beriinba waagu amaunan dhalanin ee shakigaas wax haddou ku cuno laa ba'sa ayb shakigana muxtamal uu yahay laakiin adoo yaqiinsan waqtigii inuu galay inaad cunto iska wado aayaddiina ay leedahay xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri qofku marka wixii fajar ka dambeeyo cunid ma u bannaana xadiidkaasna labadaa macnaa bayhaqi iyo nawowi iyo culimo badan aduu si halkaasi u towjiihinayaan ixtiyaadkuna wuxuu ku jiraa sidaas ayb qaala xadiidu zayd bni haabitin xadiidun xasanu saxiix wabihi yaquulu shaaficiyu waaxmadu waisxaaqu istaxabuu taakhiira asuxuur suxuurta dib in loo dhigay sunneeyeen qaala baabu maa jaaa fii bayaani alfajri fajarka caddaantiisa waxa ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay yani fajarka in uu caddaado fajarkii cuntadu ay xaaraan ku noqonaysay in lagu ogaado inuu yahay qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa mulaazimu bnu camrin qaala xadaanii cabdullaahi bnu nucmaan can qays bni talqin cabdullaahi bnu nucmaankan yaa nugu cusub wahuwa asuxaymiyu alyamaamiyu maqbuulun rawaa lahu abu daawuud watirmidiyu qala xadaanii abi dalqu bnu caliyin ana rasuula اllahi sal l slam qaal kuluu washrabuu cuna caba walaa yahiidannakum yownan idinkicinin ayb yaanu idinkicinin assaadicu midka ifayo almuscidu ee kor u baxayo almuscidu ee kor u baxayo iftiinka kor aadayo kor u baxayo yownan idinkicinin yani yaanu idin argagixinin idinkicinin oo markaa kaasi yacnii ha ka argagixinine iska cuna iska caba waa fajru lkaadibka wa kuluu cuna washrabuu caba xataa yactarida lakum alaxmaru ilaa uu idinku soo gudbanaado alaxmaru midka guduudka ah yani shafaqii ilaa uu idinku gudbanaado oo jihadii oo dhan uu sidaa uga soo ifo ayb waa fajru saadiqa marka kaas dambe qaala wafi lbaabi can cadiy bni xaatim wa abi darin wa samurah qaala xadiidu طalq bni caliyin xadiidun xasanu gariib min hada اlwajhi wاlcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi anahu laa yaxrumu cala aلsaa'imi qofka sooman korkiisa ka xaaraan noqon maayo alaklu iyo washurbu xataa yakuuna alfajru alaxmaru lmuctaridu ilaa uu ka ahaado laga helo fajarka shafaqa guduudan ee ballarka ah ballar ballarka wa bihi yaquulu caamatu ahli lcilmi ahlucilmiga dhammaanna sidaasay dhahayaan qaala xadaanaa hanaadun wayusuf bnu ciisa wahuwa yuusuf bnu ciisa bni dinaar aلzuhriyu hiqat faadil qala xadaanaa wakiicun wahuwa bnu اljarax can abi hilaal abu hilaal alraasibiyu moxamed bnu sulaym saduuqu fiihi liin rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqa wاlarbaca can sawaadata bni xandalata wahuwa alqushayriy saduuqun rawaa lahu muslim waabuu daawuud wاtirmidiyu wاnasaa-iyu can samurata bni jundubin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa yamnacannakum yownan idinka mancinin min suxuurikum suxuurtiinna adaanu bilaalin bilaal aadaankiisa wala alfajru lmustatiil fajarka dhereer dhererka u baxayana yownan idinka mancinin suxuurtiinna walaakin alfajru lmustadiiru fi lufuqi walaakiin lagu noqoyee kan idinka mancinayo oo idiin diidayo suxuurta waa alfajru lmustadiiru fi lufuq midka jihada oo dhan ku faafayo qaala alimaam abuu ciisa hada xadiidun xasan bayaanu lfajrina axaadiidtaas buu uga baxay baabu ma jaءa fi الtashdiidi fi اlgiibati liلsaa'imi baabu bayaani maakii caddayntiisii buu baabaya jaa-a ku yimid fi tashdiidi adkayn la adkaynayo fi lgiibati xanta lisaa'imi qofka soomanna loo adkaynayo qaala alimaamu abuu ciisa xadaanaa abuu muusa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa cuثmaan bnu cumar qaala waأhbarana bnu abi di'bin can saciidin almaqburiy can abi hurayra ayb marka moxamed bn muhana baa wuxuu yihi xadaanaa cuثmaan bnu cumar wa ahbarana bnu abi di'bin ayb qaala waahbarana bnu abi di'bin can saciidin almaqburiy can abiihi can abi hurayrata ana nabiya sal l slam qaal man lam yadac qowla azuuri warka beentaa qofkan ka tegin waalcamala bihi iyo ku camal falkiisa falaysa lilaahi xaajatun falaysa lilaahi xaajatun waxaaja-a alla uguma sugna oo kama laha bian yadaca inuu ka tago dacaamahu wa sharaabahu cuntadiisa iyo cabiddiisa inuu ka tago yacni ilaahay ma danaynayo way ee alla baahimaba qababa isaga macnaha waxay tahay soonkiisa yani baahidiisaas wax uu alla ka raba male qaala wafi lbaabi can anas qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu saxiix marka qowla zuurkaasay xanta iyana soo gelaysaa waa warka beentaa iyo xanta iyo dembi inay yihiina ka dhexayso carabkana markaa lagu lagu sheego riwaayada nasaa-ina waxay leedahay iyo bazaar iyo waxaa ku jirtay asiyaamu junnatun maa lam yakhriqhaa bigiibatin ayb marka haddii uu xanto xantu waa mufairaat macnawiyay almufatiraat almacnawiyay ka mid tahay oo hadda iyada soonkii qofkii ku soo celi soo qallay la dhihi maayo maalintaa waa ka gudantay laakiin ajarkii iyo de wixii uu ka helayay iyo ma leh qaala baabu ma jaءa fi fadli الsuxuur suxuurta fadligeeda wuxuu ku yimid qaala alimaam abu ciisa xadahanaa qutaybatu qaala xadahanaa abu cawaana can qataadata wacabdilcaziiz bni suhayb can anas bni maalikin ana nabiya sal ll ly slam qaal tasaxaruu suxuurta faina fi suxuuri barakatan suxuurta barakaa ku sugan ayaa ku sugan barakadaas marka ibnu xajar aada u raacraacay wuxuu leeyahay barakada ku sugan waxaa ka mid ah awalan sunnada nebigo la waafaqay waa barako waxaa kaloo ku sugan taqwiya qofka waa ku taqwiyay siinaysaayo waa ku xoogoobayaa cibaadadiibuu ugu xoogoobayaa waxaa kaloo ku jirtuu leeyahay faa'iidada ku jirto markuu soo kaco waxaa kaloo ku jirto mukhaalafa liahlilkitaab ahlu kitaabkii buu khilaafayaa lanna xadiidku wuxuu leehy faslu maa beyna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklatu saxar gaalada in la khilaafaana maqsad sharciyow ayb min maqaasidi hada ddiin weeyaan waxaa kaloo ka mida buu leeyahy waxaa laga yaabaa markaad soo kacdo inaad dikri iyo qur-aan akhris iyo salaad inaad tukato iyadana markaa soo kiciddeedii baa sabab kugu noqotay inaad salaadii iyo adkaartii iyo allabarigii iyo ducadii iyo inaad kaga faa'iidaysato waxaa ku jirtuu leeyahay ama fawaa'ideeda ka mida rubamaa waxaa laga yaabaa qof miskiina inaad wax siiso oo suxuurla ama gurigaad inuu kugu soo gargaraaco wax sii ku yiraahdo ama adigayba aada u geysid haddaadan soo kicin ma samayseen sidaas waxaa ka mida buu leeyahay soonkaagii bay faa'iide u tahay lianna qofku marka uu gaajoodo dabciga waa ka xumaadaa haddii marka aadan suxuur cunin waqtiguna kulul yahay shaqo ku darto waxaa laga yaabaa qofkii wax ku yiraahdaba inaad la dagaasho soonkii maqsadkiisiina waa ajarkiisii waa kaa dhumayaa laakiin haddaad si fiican u suxuurato xoogaa baahidii makugu ma kugu darnaanayso adu macaani aada u tiro badan buu sheegay oo xadiidkan ka baxayso ayb qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wacabdillaahi bni mascuud wajaabir bni cabdillaahi wabni cabaas wacamr bni alcaas waalcirbaad bni saariya wacutbata bni cabdin waabidarda qaala xadiidu anasin xadiidun xasanu صaxiix qaala waruwiya can اnabiy sal ll ly slam anahu qaal faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaabi aklatu saxar faslu maa beyna siyaaminaa soonkeenna iyo wa siyaami ahli lkitaabi ahlukitaab soonkooda waxa kala soocayo aklatu saxari weeyaan suxuurta cunideeda qaala xadaanaa bidalika qutaybatu qala xadaana alleythu can muusa bni culay can abiihi can abi qaysin mawla camr bni alcaas can camr bni alcaas can اnabiy sal ll ly slama bidalika matnigiibuu hormariyey sanadkiibuu gadaal ka sheegay dhib ma leh saddex qaab ayaa la yeeli karaa matnigii sanadkii in la hormariyo dhammaantiis kadib matniga la sheego sida badan matniga in la hormariyo sanadka oo dhan gadaal la geeyo sidaan oo kale qeyb ka mida matniga ee sanadka in lasoo hormariyo dhex markuu maraayo matnigii la sheego gadaal intii dhinayd sanadka ka dhinayd gadaal in laga sheego saddexdaas baa jirtaan midkan dambe bukhaariga waa ku jiraan waa sababka keenay marka kirmani oo shuraaxda ka mida bukhaariga xadiid buu arkay kitaabulxaj ku jiro bukhaari sanadka qeyb ayuu sheegay waa joojiyey matnigiibuu sheegay gadaalow marka uu ka keenay intii dhinayd markaasu wuxuu yidhi intan gadaal laga sheegayna inta hore maka ma kaalmaynayso intan gadaal laga sheegayna waa mucallaq intan horena sanadkii maba dhammaystirno inqidaac uga bixi maayo aduu hadal noocaas oo kaleu sheegay waa masalada marka ibnu xajar uu yidhi man takalama fii gayri fannihi ataa bimili hadihi alcajaa'ib kirmaani marka luqawi ayuu ahaa luqadaa ka qaalib ahayd waana yaqaana dabcan culumtan kale laakiin aad baaric uguma ahayn marka ibnu xajar wuxuu yidhi fanni ousan aqoon fanni ouna lahayn oo aan fannigiisa ahayn qofkii ka hadlo cajaa'ibtan oo kale ula imaanayo wixii buu marka wuu naqdiyey marka qaala whada xadiidu xasanu صaxiix waahlu misra yaquuluuna muusa bnu caliyin waahlu lciraaqi yaquuluuna muusa bnu culay wahuwa muusa bnu culay bni rabaaxin اlakhmiy safarkii iyuu gelayaa axkaam cusub weeyaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed